halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin jimcaha bisha februari waa laba sanadka labada kun afar iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan kaymaha iyo waxaa laga sameynaa waxaan kasoo guranay dhulkeena oo ay ka baxaan sida duurka oo kale kan oo la idhaahdo maydho oo doxdhaymaloha laga soo guro kan oo darifkiia oo dee kaynta xoolaha inoo daaqada ka mida kan oo la idhaha maydhada oo kuwii saliga laga samayn jiray ah oo cawskan
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad maqli doontaan oo ku saabsan agabyada guryaha ee dhaqanka soomaalida ciyaarihii ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii mida madaxweynaha colombiya gustavo petro ayaa soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo sii deynta maxaabiista ay xamaas haysto iyadoo oo loo marayo waxa uu ku tilmaamay guddi nabadeed isagoo ka jawaabaya codsi uga yimid ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweynaha colombiya ayaa warqad uu u diray ra-iisul wasaaraha israa'iil ku sheegay inuu aaminsan yahay in mudnaanta ay tahay in la siiyo in si deg dega loogu dhaqaaqo joojinta colaadda oo la bilaabo wadahadallo lagu sii deynayo dhammaan lahaystayaasha isagoo madaxweynaha colombiya ka jawaabaya warqad gaar ah oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha israa'iil koob iyo tobankii bisha januari madaxweynaha colombiya waxa uu ku daray in uu soo jeedinayo inuu horey loo sii wado samaynta gudi nabadeed oo ka kooban dalal kala duwan si loo sii daayo lahaystayaasha iyo si loo yara loo gaaro goolka ballaaran ee ah in nabad la dhex dhigo israa'iil iyo falastiin madaxweynaha colombiya petro oo ah madaxweynihii ugu horreeyey ee bidix ee taariikhda colombiya waxa uu si cad u taageersan yahay qadiyadda falastiin wuxuuna taageeray koonfur africa oo ku eedeysay israa'iil inay xasuuq ka geysatay marinka khaza warqad ay daabacday warbaahinta colombiya oo ay xaqiijisay safaaradda israa'iil ee colombiya sida laga soo xigtay wakaaladda wararka france press ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu wuxuu ka dalbaday madaxweynaha colombiya inuu ku dadaalo sidii uu u dhexdhexaadin lahaa sii deynta lahaystayaasha xamaas dadweynaha reer khazah ayaa weli dhibaato ay ka haysataa isticmaalka internetka iyo isgaarsiinta taas oo ay sabab u tahay burburka ka dhashay duqaymaha ulakaca ah israa'iil ay u geysatay kaabayaasha adeegyada isgaarsiinta iyo israa'iil oo gebi ahaanba jartay adeegyadii isgaarsiinta iyadoo oo jartay qaar ka mid ah xadhkaha isku xidha khazah daanta galbeed iyo caalamka intiisa kale tani waxay imanaysaa iyada oo ururada caalamiga ee xuquuqda aadamuhu ay muujinayaan cabsida ay ka qabaan in jarista isgaarsiintu lagu daboolayo dembiyada suurtagalka ah sida lagu sheegay war-saxaafadeed iyo dhowr ah oo hore loo soo saaray marka lagu daro cabsida ay ka qabaan in carqaladahani ay horseedi karaan dhibaato dukumentiyada iyo in la waayo cadaymaha xadgudubyada dagaalka marka la eego dhibka ay leedahay isku xidhnaan la-aanta internetka iyo kala fogaanshaha qoysaska taasoo ka dhalatay israa'iil oo ku khasabtay dadka degan in ay ka barakacaan marar badan qaar badanna lagu qasbay in ay kala guuraan oo ay kala degaan meelo kala duwan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa inala socodsiinaya xamse cali jasto
dhaqankeena duubta dub inaanu qorshaynaa dareenkaygu jecel yihiin dirac qaadan may sida diidkii timahayo saddex qaydka duubtaa ama dareemuuskii ku soo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o a barnaamijkeennu maanta wuxuu idiinka imanaya magaalada berbera waxaana marti inoogu ah dhaqan yaqaan sahre yuusuf ducaale oo ka mid ah xarunta dugaal reebka ee magaalada berbera sahri waxay inoo sharaxi doontaa agabka dhaqanka ee soomaalida kuway wax ku karsato xoolaha ku raacato cuntada ku cunto qaabka guriga xarkaha iyo qaybaha kala duwan ee dhaqanka waatan sahro oo inoo sharaxaysaa agab fara badan oo ay soo bandhigtay xarunta dugaalreebka amba xarunta muusiyamka ee magaalada berbera
kaymaha iyo waxaa laga sameynaa waxaan kasoo guranay dhulkeena oo ay ka baxaan sida duurka oo kale kan oo la idhaahdo maydho oo doxdhaymaloha laga soo guro kan oo darifkiia oo dee kaynta xoolaha inoo daaqada ka mid a kan oo laydhaha maydhadoo kuwii saliga laga sameyn jiray ah oo cawskan kan ha kan waxaa la dhahdaa kan waxaa la dhahdaa googoos waxaa lagu dhistaa aqalada aqaladeennii dhaqankeedii hooyooyinkoodna hore aynu dhisan jireen ee nagu dhaleen ee aynu kusoo barbaarnay ayaa lagu dhisaa iminkan waktiyadan anigu kanuma sii gala anigu waktiyadan kanun baan galaa iminka intan xoolihii bixeen ee waktiga adaginaira helay baan yaabaan iminka xitaa waxaan doonaaba inaana seexan guryaha kale oo ma jecli waxaan jeclay un inaan aqal galo ka iiga dugsooyeybu waan maba ogoliba xiriir baad leedihin idinka iyo dhirta dhaqanka aad marka maxaa laga sameeyey markii hore bal haddaynu hoos ugu noqon geedkan waxaa laga sameeyey geedkan horta darif baa la dhahaa dariif ah, darifkani waa wuxuu ka baxaa dhulkeenna maxaan dhahdaa marka darifka lasoo guro waxaa lagu sameeyaa kan oo maydhax la dhaahdo oo iyadana lasoo guro amase xig sax.
xadhiga laga soo hayo geedka labaad uu ka kooban yahay geedka labaad uu ka kooban yahay tana waa dun oo dharkaynu xidhanno ka mid a oo lagu xaragaysiiyey Mm, saddexdaa shay uu ka kooban yahay Een, marka waxaa la odhan jiray saddexle iyo labale iyo Ha, miyuu waxaa- mo- modelkii ma yahay mise waa nooc kale isagu kan Ee, waa modelkii muun sax marka imisaal uu noqonaya kano kana waxaa la dhahaa googoos googos
cawska googoos kan waxaa la dhahaa toddobaale Haye.
isaguna wuxuu ka kooban yahay sidoo kale caws ama maydho iyo xadhigii xig ama maydhax iyo maradii duntii oo maryaheena un ka mid ahayd saddexdii unbuu isna ka kooban yahay marka magacyadoodii markii la sameeyey loo kala bixiyey haddaan kuu dul istaago kan waxaa la dhaahdaa toddobaale laba caws oo keliya ka sarreeya kan labada caws ee ka sarreeya magacood waxaa la dhahaa midna googoos iyo isku joog laba cawsna way ka hooseeyaan sax shan leh iyo saddex leh Ee, toddobada caws toddobadaas shantaas buu u kala kacaa cawsku ee, shanta caws ee inta badan guryihii soomaaliga aqal soomaaliga lagu dhisayey ee, maadaamay shan yihiin maxaa darajadan eh, loogu kala doortay ama ay ugu kala sarreeyaan waxay ugu kala sarreeyaan qurux way u kala sarreynayaan iyo farshaxanimadee Sax.
oo wax ye- mid wuu baryar yahay midna bartiis way dhaxaysaa midna bartiisu way weyn tahay midna waabay ku samaysantahy oo ilaa xaggan laga bilaabay iyo ilaa xagga lagu dhammeynaya wada bar baa laga dhigaa isagu waa kii oo noqonayay maxaan dhahdaaye isku joogga googooska waxaa loogu bixiyey qaybna isku joogii buu uga eegi qaybna toddobaalii buu uga eegi bal aloolka haddaad inoo sharaxdid iyo noocyada uu- sida guud uu yahay aloolku inta nooc u kala baxo aloolka laftarkiisu marka hore waxaa laga sameeya geed duur la dhaho ha duur duurka waxaa lagu sameeyaa dun iyo xadhig labadaas unbuu isna ka dhexeeya hadduu ka dhexeeya aqalka ayaa lagu dhisaa waana shayga aqalka qurxiya waxaa lagu sameeya marka aqalka la dhiso cawsaska kebdaha wixiisa kale lool wax kasta loo soo dhameeyo ayaa waxaa la dhahaa daho ka lagu daheeyo kadinka ilaa iyo gudaha saynu qolaalka oo kale u samaysano
isagu imse noocbu sidan cawsaska oo kale magacyo kala duwan ma leeyihin sidaa cawsaska ayaa waxaa la idhaahdaa ha in bara ayuunbuu u kala duwanaadaa oo waa la odhan karaa duur toddobaale ama duur isku jooga waa la odhan karaa mm, alool isku jooga waa la odhan karaa laakiin badi ahaan badi ahaan aloolku waa sidan unbuu u wada samaysan yahay waayahay aynu kusii soconno weli miiskan waxaa ku sharaxan alaab kala duwan haddaynu soo dul istaagno shaygan laga sameeyey cawda ama alaabtii bal shaygan magaciisa magacii horta salli Salli.
waxaa loo isticmaali jiray gogol ahaan halka iminka dadku dee cawaha oo kale kada isticmaalaan I- inaga hooyinkoonnii hore waxay samayn jireen salli dabeedna waa lagu seexan jiray qaybo kale wuxuu taa leeyahay oo aqalka guudka sare lagaga dhiso oo dingax la idhaaho oo sida halka iminka aqalada lagaga dhisto in la leeyahay waxaa lagu samaynayaa maxaa la dhahaa, jabis baa lagu xidhay masana waxaa lagu xidhay saliid
iyo shub saliiggii aqalada hooyooyinkeenna ay isticmaalayeen ay kanay is- u isticmaali jireen marka ka lagu seexanayna salli bay odhan jireen ka aqalka ay saaraysana dingax bay odhan jirteen isagu muxuu ka kooban yahay isaguna wuxuu ka kooban yahay geed xig la dhaho laysku geegeeyo dhexdaa ku jiro oo aan muuqanaynin iyo maydhadaas bes qaybtan xaragadaha guudka laga saaray ee aad arkaysa lagu afjaray ee sida loogu xidhay liitarka oo kale magaceed waxaa la dhahaa kaabi kaabi
saligi waa la sameeyey kaabigiina waa lagu xidhay weeye kabacdina waa lagu seexda xarkahoo kale ayaa iyaguna miiska saaran oo bandhigan ka mid ah xarkuhu imise nooc bay leeyihiin amba magacyadooda haddii aad dhallinyarada dambe ee dhaqanka aan aadka u arag aada u sharaxdid xarkuhu way xarkuhu waa kuwa dhaqanka ugu badanba magacyadooda marka aan la doonayo ee la duul istaago dee wax kastoo la qabta xarig baa lagu sameeyaaba oo dhaqankii hore xarigunba la isticmaali jiray xarigga markaa ka koobaad een, reerku marka ay guurayaan iyo markay aqalka dhisayaan intaba xarig baa lagu isticmaalaa waxa ugu horeeya reerka geediga uu hana qaadaya u horeeya waa kow xarig magaciisa la dhaa hoggaan hoggaanka maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa awrka ayaa lagu soo xidhaaya oo lagu soo kaxeeya marka la rarayo xadhigu wuxuu u kala baxaa hoggaan dhagaa een, maxaa dhaha hoggaan iyo yeel iyo bayd iyo maancayn waa awrka reerkiisii kaas intii koobaad ee waa intii koobaad reer ku guuraya in aqalkii reerkii way degeen oo aqalkii baa la dhisayaa xaan in- in wax la dhahdo in xeer oo in cilal oo in xarigii cilalka ku xidh waa kii lagu rarayey agabka ka bacdayn reerku way degeen soo maaha aqalkii baa la dhisayaa waxaa la wuxuu ka kooban yahay taxe ahaa.
udbihii iyo Ahaa. in xeer aqal haa, aqalka marka la dhammeeyo xeer baa dee lagu xidhaa marka waxay u kala baxaan dhagaati ilikusoo debeke eri een, hadhow marka- marka la soo haya saasaa la kala dhahdaa qorigan waxaa la dhahaa am- dhumay amase dhebi kolkaa waxa kan loo isticmaalaa adhiga marka x- adhiga xiridiisa hadduu markuu adhiga digada ku badato diga waxaa la dhahdaa dee mm, markuu adhigu digayo digaha saalada adhiga digadu ariga markay ku badato ayaa lagaga guraa banaanka ee lagu geeyaa kanna waa walaalkiiyo kani waa kii lagu qaadayay sidaa marka loogu xaadho kanna waa lagu soo ururinaya ururinaya ururinaya lagu soo xaadhaya waa lagu ridaya kan waa diga xaadh ba magaciisa la dhaha kanna dhiriq baa la dhaha waa lagu qaadaa kan waa diga xaadh wuu soo xaadhaa kanna waa dhiriq waa lagu guraa u qaadaa halka iminka dhalinyaradu baaldiga ka isticmaashaabaa laga isticmaali jiray in lagu halka nadiifiyo iminka dhalinyaradu jaqafka ka isticmaasho wax la jaqaf la dhaaba inuu ka isticmaalo way jaqaf inoo soo iibi halkay mafiiqdana kaasaa inoo geliya oo dig- iyo ku jirayba dee oo digaxaar ba la dhaaba sidaas taasi waa kaas sax eh, haddaynu kusii soconno haye kan kan waxa weeyaan magaciisa waxaa la dhahaa garfeedh gacanta lagu sameeyo geed baa laga qoray waad iga arkaysa loo qoray quruxda iminka qofka keeni kara inuu inuu sidaa kaas uga dhex saaraa waa adagii Magaciisa maxaa la yidhaahdaa bahalkan saqaf saqaf
waxaa lagu feedh- waa lagu feedhaa sax timaha dadkii hore halka inagu imika dee garfeedh garfeedhla ma aha iminka waxani wacaag oo waa aag marka muxuu kaga duwan yahay kafeedha kan qoraa laga sameeyey geed baa laga soo qoray Again, waa- Geed.
geedka laga qoray talow maxaa haddii Geedkan.
dhalinyarada loo faa'iideeyo
Een, geed la dhaha wegar waa laga qoraa geed la dhaho dhasuq waa laga qoraa yicibka oo een, iyo iyo lebiga oo laga qoro koorahaba waa laga qoraa kabahan ma dibaddaa laynooga keenay mise nagaa lahayd maya inagaa lahayn Haye.
kabahan waxa samaysnay inaga Haye, waa kabay dhaqankaha dadkii hore waxba meel loogama keeni jirin sax dadkii inaga inaga horreeyey wax meel looga keeni jiray mamay jirinba waan gartay macaalkaana ma yaqoonin bariis iyo wax meel laga keenaba waxooday haystaan iyo kaynta waxaa ka- midhaha kaynta ka baxaa iyo xoolahooda subagooda iyo caanahooda oo keliyaatay cuni jireen keliyaata garow iyo gidir gelley iyo haruul ay iyagu beertaana is leeyihiin oo waxooda ka mid a ayaa cunno ahaan jiray iyo wixii aan beer lahaynna waxa ahaan jiray uun xoolahooda kabahan oo kale haddaynu dul istaagno maxay ka kooban yihiin maxaa se ay ka samayn jireen kabahani waa waxay ka samayn jireen saanta geela okay magacood kuwan kuwan cagbacag baa la dhahayo agaan haye bidix iyo midig ma laha sax bidixna waad iska gashanaysaa midigta waad iska gashanaysaa markaa kuwan waxaa loodhan jiray cagbacag kabaha ugu qaalisan oo ugu qiimaha badan bay ahaayeen waxaana loo samayn jiray uun dadka kuwa ugu fanka badan leh ee ugu dadka ka dabqada sare ayaa loo samayn jiray Eh, waxaa kaloo goobta yaalla alaabtii la isku udginayey alaabtii la shidanayay weelkii wax lagu cunayey cuntada laftarkeedii oo dhoobaa lagu sameeyaa Haye, shaygan Weelina laga magaciisa sameeyaa shaygan magaciisa waxaa la dhahaa dabqaad dabqaad haye hooyooyinkeenii hore waxay u samayn waxay odhan jireen ba idam idam
waxay u isticmaali jireen ama ama xukumaysan jirin muusiga sida fooxa wixii ay shidanayaan ee aqalka ku goonaysanayaan baa lagu shidi jiray intaa dhuxliya lagu soo rido uunbaa maxatay wixii goona dusha lagaga shubi jiray qiiq luu samayn jiray marka waxaa la idhaahdaa dabqaad amase idan lab soomaaliga saxdaa idan buu ahaa waayahay agabkii kale ilayska loo isticmaalaya amba iftiinka ayaa isaguna goobta yaala kan magicii dadba dadba dad dadkii hore dabbaabay ku iftiisan jireen casrigii iyo kuwa sii dee sidii kuwa dabaqadaha sare ayaa kan isticmaali jiray kan magicii waxaa magaciisa la odhan jiray faynuus faynuuska wuxuu ka kooban yahay uun maxay tahay saab iyo iyo gisaasad ama shigni dadkii hore shigni bay kan u yaqaaneen iyo gisaasad Een, waxaa kaloo goobta yaala agabkii wax lagu cunayay amba wax la darsanayay bal kuwan qaar ka mid a dhallinyarada haddaad u sharaxdid haa kan oo waa sida halkaynka jabcad ama
Walaalka wax lagu laga yaa- ama macaan aynu ka nidhaahno dadkii hore muqumada dadka la sooriyeynayo ee muqumada iyo maxay tahay um, ayay ku ridan cunay.
jireen kan sida bleedhka u samaysan baa la yidhaahdaa u samaysan sida macaanka sida een, weelkan macaanka lagu cuno Aa, okay kan malqacad oo kale u samaysan ee ka samaysan geedku isaga magicii kan geedka ku samaysan yahay kan geed xaqar ladhaa baa laga sameeyey waa unfudiya marada kanna waxaa laga sameeyey geed ladhaa dhosoq
sidoo kale goobta waxaa yaala malqacadaheenii oo qaab u eg markaa dhallinyarada waxay nagu sharaxay afkani ku fahmayaan adiguna dhaqan ahaan iyo waxaad iskugu xidhi doontaa iyo afkay wax ku fahmayaan kaas waa qaadada yar ee maxay tahay milqacada yar u naqaanay hadhuulka lagu cuno Sax.
kaasaa lagu gacanta lagu qoray oo geed baa laga soo qoray Aye, kan kalena magaciisana weyn.
waxaa la dhahaa findhaal fandhaal sax Mm, findhaal.
kan labaada yar weynay ee isaguna kanna waa malqacad halkaynu ka m- ka isticmaalaan nimanka iyagu milaas ah. Sax.
raashinka ay kaga guraan oo dheer ama dheeriga marka la karinayo lagu walaaqo iyagana waxaa loo odhan jiray dhure Dhure.
dhure geed bay ka qorteen waxba may soo iibsan jirin kayntooda ay wax kasta markaa sidaa u yar eega iminka waxaabaan is idhaahdaa ni- niman dadkan wax soo samaysta china ama ama dee um, jabaan too kale nuuma inagay nashqadaynaga qaateen waayo sababtaa imika haddaad aragta malaas iyo haddaad uraheenaan aragto waa walaalade keenaaba kasii qurux badanoo sharaxya Een, sidoo kale waxaa yaala een, agab kalaa meesha yaala Ee, kanoo haddaan kuu sharaxo kan magaciisa waxaa la dhahaa weger sax.
wegerka dadkii hore waxay isticmaali jireen umulaha caruurta yaryar madaxooday sidaa u dhigi jireen waxay yidhahdaan waaba geedna waa diimo Een, sidaa imika aad ku sidoo kale ay u isticmaali jireenba Een, hooyada markay foolanayso kanoo kale loo dhiibi jiray
Caada dhaqanku.
dhaqaha caadada dhaqanku ka mid ahaa Een, bur burka ay ka qoran jireen qiimaha khatarta ah ee iminka matel ma- qoryaheenu say u kala qiimo badan yihiin ayay dee u- u- hubka ay ka samaysan jireen bawagarka Een, tan waa dhiil dhiishan geed baa iyadana laga qoray maxaan dhahdaye geedkan laga qoray iyadana dhiishoo kale haddii dhallinyarada aad fahansiisid wixii waktigaa lagu qaban jiray dhiishu maxay dhiishan magaceeda waxaa la dhahaa ilayn halkan ba dhiil kaloo caanood bayno taaleen Sax.
tan waxaa la dhahaa boqosha caanaha ilmaha lagu qaado halkay imika hooyinku ka isticmaalaan falaas fax lagu shubay hooyadii hore geedkan intay cusho ay saa u cusho ayay ilmaha caanaha ugu qaadi jirtay Sax, marka halka Dabadeedna- halka falaasada ama masaasadu ku jiray halkay fasaasada ugu jiray Een, koob imika inaga maqan oo meel kale aynu ka dooni doono insha allah ayaa oo ahaa masaasad Sax, kan oo markaa waa halka asagana magaciisa la dhahaa habe habaa la odhan jiray waa gartay.
tanna waa masa- waa waa boqoshii caanaha lagu qaadayey marka magaceeda boqol baa la dhahaa boqosha caanaha waayahay kan haddaan kuu dul istaago waxaa la yidhaha magaceeda cunaabi cunaabi soo xidha soo xidha cunaabi cunaabiga Aye,
hooyooyinkii hore waxau ahaayeen kuul iyo xarago sax.
een, hidiya dhaqanka iminka dan laftirkeeda meelaha dee ay sii joogjoogaan marka dadka qiimaha badan ama fagaaraa tegaya ayaa xidhan jiray waayahay aynu kusii soconno Een, alaabtii kale xoolaha lagu waraabinayey amba loo xidhayey baa goobta ka tan mid ah.
waxaa la yidhahaa magaceeda koor kooruhu waa qiimo kala gaargaar imisa qaybood amba siday u kala waaweyn amba u kala yaryar amba ay magacyo kala leeyihiin Haa, ay magacyo kala leeyihiin Okay.
sida boodaan aleem een, een, jalow dhexe ama aan maxay tahay kan waxa la dhahaa aleen Sax, oo waxa lagu xidhaa sindirgoo kale sax.
kanna een, matal neefka loo diidaayo waxaa culisa boodaanta inaa lagu xidho matal ha- rimay oo kale ayaa lagu xidhaayo iyaduna waa koor Een, shaygan muxuu yahay markaa shaygan waxaa la idhaahdaa qabaalka waxaa loo isticmaali jiray xoolaha ayaa lagu dhigi jiray milixda ama carada xilliga jeelaha qabowiyadoo kale haruurka ama garowga af soomaaliga badar buu ahaa saxda ahaa baynu inagu lahayn weelkanuu ku jiro waxaa ladhahaa masaf masafta waxay isti- loo isticmaalaa badarka qashinka lagaga guraa iyo isha oo lagu haadiyaa ama gelleyda gacantaa lagu sameeyey geedka laga sameeyey ama tago gawreen ama caw ayaa laga tolaa waan gartay alaab kalaa goobta taalla dharkii la xidhanayay hiddii dhaqanka habaa yaalla ee, si guud dharku dharka hore ee soomaalidu ay xidhan jireen muxuu ka koobnaa dharkii hore soomaalidu xidhan jireen kani waa sibiiciyada waa berigii dhexe sax dharkii ka horreeyey waxaa la odhan jiray saddex qayb saddex qayb boqor iyo dhacale Aa, waa kii baaligiiba inoogu heeseeyey dadkii hore iminka suugaantaaba inoogu dhex jiraan dee oo dhallinyarada kuwa iskuulladu kolley wayna la fahansan yihiin Een, waa kii axmed gacayteena lahaaba Een, dhaqankeena duubtaa dub inaanu qorshaynaa dareenkaygu jecel yihiin diric qaadan maysida diidkii timaha iyo saddex qaydka duubtaa ama dareemuuskii intaasna waxaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeeni suuyaalka dhaqanka oo idinka imanayey magaalada berbera waxaa barnaamijka maanta idiin soo saaray xamse cali jeesto intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyosagashandhibicsagaa iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Makai, Makai, Oridaidie, Oridaidie. Makai, Makai, Oridaidie, Oridaidie. madhaafaanki dumarkee miirkaygu dhaaca madhaafaanki dumarkee miirkaygu raaca mid iraali geliso kun maqsuudi baatee mid iraali geliso ka maqsuude baate miskigii adduunkiyo ulaaxdii xalaashe miskigii adduunkiyo mulaaxdii dhacday xalaashay qurux lagu manaysiyo malabkii shinnida sida marojana malabkii shinnida sida mirojana miskigii adduunkiyo munacdi xalaashe miskigii adduunkiyo munacdi xalaashe maasha allaahuye maankii qalbiga umacaantahe maankii qalbiga umacaantahe miisaanka dhaqankiyo maamuska gobaniino miisaanka dhaqankiyo maamuska gobaniimo waa midaad u dhalato rabbi kugu manayse waa midaad u dhalato rabbi kugu manaysi muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milicsadaalindhuu muqdiya kalka qalba igumaqdunay muqdiya kalka qalba igumaqdunay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay muuqaalka joogiyo midabkaaga doortay milicsadaalindhu wafudiya kalka qalba igumaqdunay wafudiya kalka qalba igumaqdunay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay muuqaalka joogiyo midabkaaga goortay milicsadaalindhu wakudiya kalka qalba igumaqdunay wakudiya kalka qalba igumaqdunay muuqaalka joogiyo heeskaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabinayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idin keenanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulantan dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
milicsadaalindhu